duleedka magaalada baydhabo weliba ka yeelana goobo sharduban oo landal hiiseedo waana laha ku dhammow aanada gaala xiliyada qaar goobogaasayta weliba dalxiis iyo boogasho anseedayana waxaana ku mid ah mas-uuliyiinta dowladda koonfur galbeed qaybo sharduban ee bulshada iyo saas oo kale dadiyow kale oo dalxiisan kuoya magaalada baydhabo goobo dalxiiska weliba lagu helay sada caanada geela raashiinka deegaankii waxaana kalo fara badan waxaana soo lakoo ka gadow qiimo jaban waxaana ku mid ah bulshada dalxiiseetay goobo dalxiiska ee magaalada baydhabo wayba ku hadlana walyaabooyo ka jeeladeen xarumoon dalxiiska ee magaalada inta waa usoo dalxiisay mar un waan jeclaa inaan imaado caanahan iyo geelkan inaan arko waa u imaaday waxaa markii wareysa caana ku jiro kan dee hidii dhaqan waaye tan anuu arkaa leelisaa fiican dalxiis u imid wallaahi qofkii inta imaanin jawigan saan arkin meel ma imaaninba baydhowbame
mayleerays meelin horta caana geelilka dhamme islamid ee waybuwaada wala mar hor baadiikinka dambayteedan qaragaan caano oo markaada la kingmaal le dhammaaso oo waqta meelbilin jeena biilinka daraan darawe kingmaale gaasdaas dhammaas walaa marka timas la jarni abaleelier has kurahayr jeekanina dalxiiska qayb wallahi new meelo kaleeta melkaat meel meel badan jarta aan laga dhamaa ma meela si graafilikin kasheene am weela likin kasheene aanad anta laakiin way way king maalad aragaas way kisiya walaaga dhamadaas wallahi ka dhawaada salaam meela aan geel laga dhamaa anta maga maleeg male laakiin way buu meela aan leelare onodka kiyaan ka dhawaada laarin waa ku dhawaay een waa dhawaay marka maanta waxaa joognaa beedhawo janaay waxaa ku dhahe maasha allah waxaa usoo baxnay meesha jeela caano inaan sawira iskaga qaadno hidaaya dhaqanka iskugu sawirno aad iyo aad ma fahante joogi lagama sheekey karo maya ani reer beedhaba ahay laakiin gabar walaashiyo hadda beedhawo ku cusubaa aada dalxiis ahaan iyadu ku imaataa meeshaan keenaaya ma fahante laakiin ani asal intaa kasoo jeedaa maya marar badanaa ka horeeyey markaan keliya ma aha bis laakiin maanta waxaa qornaya inaa adiga aad ka faaloodo aan warbixin ka dhiibo marka meeshaa meel aad u fiican waa u wanaagsan dalxiisaasha sidoo kale waa imaadaan maxay ahayd yani dadka deegaanka indegan xataa waa imaadaan isku sawiraan meel aad iyo aad u wanaagsan wax badan ay ku duwantahay waxaa dareemaa inta inaa soomaali asal ah ma fahantay hadda meeshaa markaa dhadhankeeda lagama sheekey karo caanaha horta meelahaas yani banaanka loo gado iyo kan meeshaan way kala duwan yihiin midkan original waa ma fahantay adoo ujeeda lagu miira kaayaa liilise sidoo kalena maxay ahayd dhadhankeeda lagama sheekey karo originaal maali yacni intii beedhaw joogto kale horta meeshaan cidaa imaanin ani ma ogi inay imaadeenaa wada fila laakiin dadka meelaha degan inay beedhawo meeshaan imaadaan waa meesha aad aad u wanaagsan dalxiiska yacni quruxda badan soo dhawaada